ugu yaraan laba kiis oo ah cudurka furuqa daanyeerada ayaa laga helay hooyo iyo cunug yar oo ay dhashay waxaana la ogaaday in ay qabaan kadib markii baaritaan lagu sameeyey war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda itoobiya ayaa lagu sheegay jiritaanka kiiskani labadani ruux ayaana weli la ildaran cudurkan hooyada iyo ilmaha yar ee ay dhashay ee qabaa cudurkani ayaa ku nool magaalada mooyaale oo ku hoos jirta gumaysiga dowladaha kenya iyo itoobiya waxaana loo badinayaa inuu xanuunkana magaaladaasi ugu yimid dhanka waddanka kenya oo uu ku faafay